Xogayaha dowlada hoose ee degmada Cadaadad Cabdiraxmaan Axmed Xirsi iyo mas'uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka degmada ayaa kormeerka u helayeen Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyo ee Galmudug iyo waliba xog ururin markaasi ka sameynaa walyaabo iyo unbaahanyinga in si degdeg ah lagu jawaabo si lan hela biyo nadiif ah oo lan ilaaliyo badqabka bulshada. Kormeerka Kureedda Cabdiraxmaan Axmed Xirsi Xogayaha dowlada hoose ee degmada Cadaadad ayaa mahadnaqay Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Galmudug mas'uuliyadda isku saaray ogaanshaha baahiyaha biyood ee deegaanada Galmudug ku jira.
Mudane Wasiir Cadaadad ku soo dhawow waa ku faraxsanahay inaa degmooyinka Galmudug aad booqasho ku tagtid oo ka mid ah degmada Cadaadad adoo u gurgalaya xaaladaha deegaanka biyaha iyo meelaha ay ceelashu ka joogaan runtii aad aan ugu faraxsanahay inaad ceelasha degmada iyo deegaanka Cadaadad hoos yimaada qaybo ka mid inaad kormeertay baahiyihiina aad geerinood garaactay adiga iyo wafdigaagu wasiir runtii sidaan warbixinta horena kugu siinay ceelashana kuu gudbiyey in baahiyaha loo qabo biyaha ma yara ee deegaankan Cadaadad iyo deegaanada hoostaga iyo dhammaan Galmudugba waxaan rajaynaynaa wasaaradaada inay insha allahu tacaala wixii tabarteeda inay si fiican noola gariibsaagi doonto noola shaqayn doonto waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadkan u baahan yihiin maanta waxaa ka mid ah biyihii
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Galmudug Cabdiqaadir Shire ayaa dhiniisha sheegay in deegaano dhowr ah oo ku tirsan gobolka Galgaduud ay kormeerkan ka sameeyeen wasaaradda ahaan intii tabartii ee wali qabado doonaan baahi iyo arageena
safarkeenna waxaan ka soo bilownay waan ka soo baxnay magaalada dhuusamareeb waxaan marnay magaalooyinka ay ka midka yihiin bangeelle xaraale cabadwaaq huurshe iyo cadaada oo aan maanta joogno runtii safarkaas waxa uu ahaa ujeedkiisu u kuurgelidda xaaladda nolosha ay dadku ku sugan yihiin gaar ahaan baahiyaha ay u qabaan xagga biyaha runtii deegaankan waa deegaan aad iyo aad u ballaaran inta badanna waxyaalaha dhibaatadu ay ka timaaddo ama biyola'aan ha noqoto ama xagga nabadgelyada ha noqotee waxa ay ka kacaan waa biyola'aanta goobihii aanu tagnay oon kormeerka ku suubinnay dhammaantood cabashooyinkoodu aad bay u badnaayeen hadday noqon leeda xagga soolarka xagga biyola'aanta xagga haamaha xagga dayactirka iyo goobo badan oo u baahnaaba in ceelal laga hirgeliyo runtii markii aanu dhegaysannay maamulada degmooyinkaas odayaasha culimmada cuqaasha qaybaha bulshadu ay ka koobanta oo dhan cabashadoodu aad iyo aad ayay maaragtay u tiro badnayd wasaaradduna runtii waxa ay ahmiyaddeedu tahay ama tixgelinteedu ay tahay inay kormeerto oo ay ogaato baahiyaha ay dadku qabaan kormeerkan wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee galmudug use kasaadaya deegaanadan ku tirsan galgaduud iyo waliba iyo walkutaro doonana deegaanada baahiyaha biyo ee ku jiraan